waayahay adigu dagaalka maanta wuxuu ka dhacay ceel cadda iyo likooley dhexdooda
waa gartay qaabka uu ku bilowday maxaad iiga sheegi kartaa maya waxba kama sheegi karno adigu nimanka ceel cadda kasoo gubo kiyaatiga ah inay maanta dhexda baabuuro looga gubay oo weli hadda jooga ayna soo gaarin oo xabad ridkooda iyo jugtooda ayna saaran yihiin baan ka sheegi karna waxba kale kama sheegi karna waan gartay maxaa khasaara oo ka dhashay dagaalka likoley iyo celcadda dhexdiisa ka dhacay oo la idiin sheegay
annagu meeshaas man tegin mana tegi karno saaki adigu hal halka saaco habeynimo gaariga aroortii soo baxay oo weli likoley soo gaaran waad garan kartaa laakiin khasaare waxaa u nagula yidhi laba baabuur baa laga gubay nimanka ka imaaday kenyaatiga maxaa maxaa khasaaraha dadka rayidkaa ee deegaanada lagu dagaalamay ku nool dagaalka ka soo gaaray
rayidka niyow xogtiisa lama ogaan karo ilaa afartan iyo shan kilomitera xaafad walba ay meel degan tahay oy tuulo ku taallaa oy magaalo ku taallaa waxaa la ridaana wax uu ilaahay ka masaxle waayo annaga waa dagaalada tuulada aan degannahay ayaga baalihi ay soo rideen ilaa shan cabdilix baa ku dhacay maxaa khasaare oo ka dhasha marka
guryaal horiyaal ah oo tuulada afkeeda ah waa ku dhacay
deegaanada lagu dagaalamay oo ceelcadiyilo kale u dhexeeya caawa xaaladeedu waa sidee maxaad iiga sheegi kartaa xaaladaas hadee ma degano waxaa waaye shiiley alwiilo wargoof salweyne intaba waa lagu dagaalamay
waa nabadoonaadan axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka likoley oo ka tirsan gobolka gedo faahfaahinna ka bixinayay dagaal ciidanka kenya oo qaybka howlgalka amisom iyo al-shabaab ku dhex maray inta u dhexaysa ceelcadde iyo deegaanka likoley oo godo ka tirsan waxaana ceelcadde maanta gudaha u galay ciidamo ka tirsan ururka al-shabaab dhinaca kale dowladda kenya ayaa ka hadashay ka bixitaanka badhaadhe iyo ceelcadde waxaana afhayeenka ciidanka milatariga kenya david obenya uu warbaahintii u sheegay in kabixitaankaasi ay tahay xeerad milatari waxa uuna sheegay in ciidanka dowladda kenyana dhaqaaqo ciidan ay ka wadaan deegaana ka tirsan jubbada hoose iyo gobolka geda ee koonfurta soomaaliya waa tahay dhegeystayaal waxaad la socotaan weli barnaamijka qubanaha wararka shabeellaha hay-adda culamaa udiinka soomaalida ay wax laga xumaaday ku tilmaamtay duqeymaha diyaaradaha kenya maalmin lasoo dhaafay ay ka fuliyeen deegaana ka tirsan gobolka geda ee koonfurta soomaaliya waxaana dowladda soomaaliya ay ka dalbatay ay ka dalbadeen hay-adda culamaa udiinka soomaaliyeed in kenya ay kala hadashay joojinta duqeymahaasi in la gurmo dadkii ay sameeyeen duqeymaha diyaaradaha kenya maalmin lasoo dhaafay ay ka fuliyeen deegaana ka tirsan gedo sheekh bashiir axmed axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culamaa udiinka soomaaliyed waxaa telefoon kula xiriiray wariyheena nuuridiin xasan ibraahim kaasi oo weydiiyey sida ay u arkaan dagaalada iyo duqeymaha ka soconaya deegaana ka tirsan gobolka gedo caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam maasan tihiin idaacadda shabeellada waana idin salaamahayaa runtii arrinta waxaan ka dhacday xeel cadde iyo wixii ka dhashay waa way daba dheeraadeen waxaan u muhiimsan kow waxaa ka muuqatay meeshaas ciladii inay weli taagantahay ku saabsaneyd dowladda soomaaliyeed inaysan aysan ka warqabin ama aysan kontarooli karin ciidamada amisom waxay sameynayaan qofkii dhibaato loo geysanayo cabanaya oo ka sheeganaya dhibaatooyin fara badan dowladdiina aysan udhexaynin shacabka iyo iyo ciidamadaasa ka muuqata meesha marka waxaan soo jeedaynaa dowladdu inay maaragtay ku dadaasho inay xilkeeda gudato ku aadan kontaroolka ciidamada waxay sameynayaan iyo siday shacabku la fargalahayaan midda kale waxaa weeye waxaan kaloo ayada runtii aada iyo aad ula yaabanaha in qabiil dhan iyo reer dhan la cambaareeyo inay maarata ayagu ay macnaha ay taageerayaan ama ay ka dambeeyaan wixii meesha ka dhacay dowladda kiyana waxaa leenahay dowladdu haddii inay iyadu macluumaadkeeda iyo istikbaaraadkeeda ku dadaasho waa sax laakiin inay dabadana xeebaysaa arrinkaas arrin macquula ah saaxilmi ahaan iyo istikbaaraad ahaan wax socon kara maaha waxaan kusoo khatimayaa maaragta in dadka loo gurmado oo dhibaato meesha ka taagan la ogaado oo dawladda xilkeeda ay gudato hadday ka dagaal tahay iyo haddii goboleedka ay tahayba in dadkiina dayaca maahane waxaa meesha ka yeeraya iyo ka jira in la ogaado xaqiiqadeeda waa loo baahan yahay oo loo falgalo oo markaa wixii ku haboon oo gurmad ah hadday tahay dadka in loo gargaaray haddii tahay dadka maaragta in dhibaatada haysta laga warqabo waxaan taageeraynaa go-aanka iyo mawqifka baarlamaanka uu ka istaagayay arrinka noocaas oo kalaa waana ku dhiirinaynaa in baarlamaanku uu guto kaalintiisa inuu shacabka masalahayo oo mar kasta uu maxaa ku hadlo afka shacabka uu danihiisa difaaco waa tahay mid ka mid a beelaha dega gobolka gado kenya waray soo saartay waxay sheegtay in ay ciidamadii laga dilay ee ee beeshaasi ay ka dileen islamarkaana ay shabaab yihiin bal warkaasi maxaa lis dhihi karaa wallahi de haddee maaragtay waxaa waxay ila tahay guusha ugu muhiimsan oo ay shabaab heli karaan waxaa weeye in ayaga shacabka la kala sooci waayo waa guusha ugu weyn oo ay maaragtay ay heli karaan in shacabka dartooda loo ciqaabo waa guusha ay rabaan weeye marka arrimahaas anagu uga digaynaa dawladda kenya iyo dowladda soomaaliyaba uga digaynayna inay kala darawayaan shacabka iyo shabaabka ama shacabka loo ciqaabo wuxuusan kasban
waa gartay sheekh bashir ugu dambayntii maxaad ku baaqaysaa waxaan ku baaqaynaa ka hor in dowlada loo gurwado labo in waxa meesha ka jeeraa dawladda ay ogaato marnaba aan la isku gacan banaynin oo aan looga aan laga dhex bixin ee shacabkan dhibaataysan iyo dawladahan iyo ciidamada ajaanibtaa oo waxay sameynayaan laga yaaba inayta waxyaaba maaragta aan ku qumanayn ee qaanuun ahaan iyo iyo maaragtay iyo dad ahaan iyo iyo dal ahaan